waa hagaag ee dowladda jabuuti ayaa waxa ay goordhow shaacisay kiiska cusub ee xanuunka covid nneteen oo coronavirusku keeno waxaanaha ay dowladdu soo gudbisay inuu xanuunka ku dhacay boqol qof oo cusub taasi oo tirada guud ka dhigaysa kun lix boqol iyo sideed qof halka dhimashaduna ay taagan tahay toddoba qof dhinaca kale madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geyle ayaa mar kale ugu baaqay dadweynaha dalkaasi inay ka qayb qaataan la dagaalanka xanuunka coronavirusku keeno hadalkan waxa uu ka jeediyey kadib markii uu maanta tegey jaamacadda jabuuti oo dib u bilowday hawshii waxbarasho sagal siciid faarax ayaana warbixinta noo soo dirtay kulankan madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele oo ku tegay jaamacadda jabuuti waxa ay qayb ka ahayd qoraal ay shalay soo saartay dowladdu kaasoo ahaa in maantu ay tahay bishu sagaal iyo toban wixii ka dambeeya la xoojin doono dardargelinta baaritaanada iyo la dagaalanka caabuqa coronavirus waxauna madaxweynuhu maamulka jaamacadda kula dardaarmay in la ilaaliyo caafimaadka ardayda maadaama jaamacadda jabuuti ay dib u bilowday shaqadii waxbarashada ardayda toddobiyo tobankii bishan dhinaciisa ra-iisul wasaaraha dalka jabuuti cabdulqaadir kaamil waxa ugu baaqay dadka in laga feejignaado faafidda xanuunka coronavirus
Aujourd'hui, nous sommes à 7 décès. Personne testée positive s'y rendre très rapidement dans les centres de traitement et contacter le personnel soignant du ministère de la Santé.
waxa uu intaasi ku daray ra-iisul wasaaruhu in dowladdu ay qaadi doonto tillaabooyin cusub oo dardar leh kuwaas oo lagu baari doono qeybaha kala duwan ee bulshada islamarkaana shaqaalaha caafimaadku ay gudaha u geli doonaan xaafadaha kala duwan ee dalka jabuuti iyo goobaha ay dadku iskugu yimaadaan ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku amray dadka qaba cudurka coronavirus ee guryahooda jooga in ay dadkooda ka fakeraan waxa uuna sidoo kale sheegay in dadka isku arka calaamadaha caabuqa coronavirus ee aan la soo xaririn goobaha caafimaadka in dowladdu ay tilaabo sharciya ka qaadi doonto sagal siciid faarax v o a jabuuti